بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وعن صائر كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري aayadda xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطىa macnaheeda ayuu u baab yahay baabkan qaala xadaanaa cabdاllahi bn mxamed wahuwa اlmusnadiyu اljucfiyu qaala xadaanaa yaziidu qaala akhbaranaa hishaamu can muxamadi huwa bnu siriin can cabiidah huwa cabiidaة bnu camrin الsalmaaniy can caliyi radia اllahu canhu qaala الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam xaa وxadaثnii cabdالرحman qala xadaثna yaحyى بن سacيid huو الqطاn qala xadaثna هishاm qala xadaثna mحamd عan cabيdةa عan عaliيi radيa الlه عnه أن النaبya slى الlه عليه alي وsلم qala yوم الkhandq nabiga maalintii khandq waxa uu yidhi xabasuuna can صalaaةi الwsطىa salaadii dhexe ayay naga xabiseen xatىa gaabat الشhمس ilaa ay qoraxdii ay yacni dhacdo mala'a allaahu qubuurahum qubuurtooda allah ka buuxiyo wa buyuutahum iyo guryahooda ow amase ajwaafahum joofkooda ama gudahooda allah buuxiyo naaran dab allah ka buuxiyo shaka yaxyaa ayaa shakiyey ayb xadiidkii tarjamada ismudaabaqaynayaan salaaddaa nebiga laga mashquulay salaad casr bay ahayd sida xadiidka ka muuqato salaatlwusطaa buuna ku tilmaamay marka salaatulwusطaada ee aayadda lagu sheegay waxa ay tahay salaat اlcasri tarjamadii xadiidku marka saas isu daboolayaan ama isu mudaabaqaynayaan ee hadal aqwaal aad u fara badanna waa ku jirtaa salaadani midda ay tahay aqwaashaas oo uu jamciyey alimaam cabdilmu'min ibnu khalf addimyaaqi kitaab la yidhaahdo kashfu اlqiطaa can salaati اlwusطaa ayuu jamciyey ilaa wuxuu gaarsiiyey toddobiyo toban qowl ayuu gaarsiiyey salaatulwusطaha waxa ay tahay marka qowl ka mida ayaa wuxuu xoojinayaa xadiidkan markii ugu dambeysana alxaafid alcalaa'i raximah اllah abu saciid alcalaa'i ayaa wuxuu tilmaamay aqwaal fara badan oo saxaabada ay isugu khilaafeen salaatulwustada waa waa tee ayuu keenay wuxuu tilmaamay marka hadday asxaabtu iskhilaafaan qowlka ugu dhow axaadiidta marfuuca ah ayaa la qaadanaya la hormarinaya muqadam ah qowlkaasna marka wuxuu ka dhigay qowlka xadiidkan waafaqsan ee inay tahay salaada dhexe salaad salaatulwusda inay tahay salaada casir alwusطaana waa afcalu tafdiil waa salaada ugu fiican salaadaha saasoo kaleay ka dhigan tahay ee salaad hadda laba salaad iyo laba kale xagga xagga ka kala jiraan ma loo jeedo ayb ayb marka sidaasaa marka ay rajaxeen xadiidkuna uu tilmaamayo ayb wuxuu yihi qaala shaykhu shuyuukhina alxaafidu salaax الdiin العلاaئي xاaصل أdلة mن qال إنhا غyر الcصر يrجiع إلى ثaلاثة أنواع qolada casr maahan dhahayso dx yani adiladoodu saddex nooc waay tan hore waxay ta waxay leeyihin saxaabada qaar baa waxay nasgareeyeen oo ay caddeeyeen inaynan casr ahayn kaa waxaa looga hortagaa isagana saxaabo kale ayaa iyaguna waxay caddeeyeen inay casr tahay saxaabada marka aqwaashoodu hadday iska hor timaadaan xadiidka marfuuca ah kan u dhow ayaa markaa la hormarina ayb taas marka waa midda horow ayb qaar kalena waxay deliil uga dhigeen ama ay tilmaameen qiraa'ada yacni caaisha radi allahu canha markay tidhi musxaf dhig marka aada aayaddan soo gaartana iyo ogeysii markaa xaafiduu cala salawaati wasalaati alwusطaa markuu qoraayay bay waxay tidhi xaafiduu cala salawaati wsalaati اlwusطى wasalaati اlcasri waqumuu lilahi qaanitiin marka wasalaati اlcasri qiraa'o shaad a waay dabcan qiraa'ada shaadkaana kama xoog yaraa xadiid aaxaad ah xadiid aaxaada kama xoog yaraa ee iyadan baa marka fahamkeeda laysku khilaafsan yahay oo bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin qiraa'adaas shaadkaa waxay tusaysaa salaad casri inaynan ahayn salaatulwusطaada lianna waxay dhaheen cadafka luqada carabiga alcadfu yufiidu اlmugaayarata cadaf waxuu keenaa mugaayara inay kala gedisan yihiin saasaa asal u ah oo waxay yidhahdeen haddii la yidhaha jaa zaydun wacamrun ee camar iyo zayd isku mid maaha waa laba kala duwan marka xaafiduu cala asalawaati wasalaati اlwusطaa yaa waxaa lagu cadfay wasalaati اlcasri marka idan salaat اlcasri salaat اlwusطaa maaha marka cadafkaasaana keenaayo lianna alcadfa yufiidu اlmugaayara ahlucilmiga qaar kaleo ka midana waxay dhaheen maya ee cadafku waxaa jira anwaacdiisa cadfu tafsiir wax la yidhaha baa jiraan cadfu tafsiir cadafkaanna waa cadfu tafsiir wasalaati اlwusطaa wasalaati اlcasri wusطaada buu fasir u yahay luqadana waa lagu arkay cadfu tafsiirka inkastoo marka cadaf la iطlaaqo mugaayaradu ay asal tahay haddana waxaan leenahay qariinada xadiidkan baa ka leexiyey oo cadfu tafsiir ka dhigay cadafkan aimada qaar laftirkooda nasaa-i oo kale cadafku inuu cadfu tafsiir camal yahay tarjamo noocaas oo kale u baabaystay ayb kaasna marka iyagu waa waa waa sidaasay jawaabteedu ay noqotay ayb waxyaabahaasa marka ugu muhiimsan waxyaabaha marka ay ku dhegayaan ayb iyo midka saddexaad waxa uu yahay mucaaradatu اlmarfuuci biwuruudi الta'kiidi calaa ficli gayriha kalxahi cala اlmuwaadabati cala subxi wاlcishaa waxay yidhahdeen xadiidkan marfuuca ah ee hadda baabkan ku sugan axaadiid kale waxaa jira iyagana marfuucah oo salaada subax iyo salaada cishaha aad u adkaysay oo salaada munaafiqiinta ugu culayska badan inay tahay cishaha iyo subaxa cishaha iyo subaxa jamaacadeeda in aada loogu dadaalo kuwayaalkaas ayay sheegeen iyagana d waxaa lagu jawaabay de salaada casr laftirkeeda aadaa loo adkeeyey oo xadiidkii nebiga waato oo man taraka salaata alcasri faqad xabita camaluhu ninkii salaad casir ka tago camalkiisa waa buray xadiid kalena waa soo marno wuxuu ahaa ninkii salaad casir ay ka tagto fakaannamaa wutira ahlahu wamaalahu nin ehelkiisii iyo maalkiisii saaka inta ka kallahay eber laga dhigay ayagoo eber laga dhigay usoo laabtay ninka salaad casir ka tago ay ka ay dhaafto noocaasaa lagu shabahay ma waynan ahayn marka adayg aada loo adkeeyey marka adu marka adiladu waxay u badan tahay salaat lwusطaa inay tahay salaat اlcasri baabun ay hada kani baabun baab weeyaan waqumuu lilaahi qaanitiin waqumuu isu taaga lilaahi alla isu taaga qaanitiina ay muطiiciina idinkoo alla adeecaysaan qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxyaa عن إسماعيiل بن أbي khالد عن الحاriث بن شhbayl عن أbي cمر الشhybاnي عن زaيد بن أرqم qaal kuna نتklم في الصلاaة waxaanu ahayn inaan salaada dhexdeeda ku hadlayno يukلم أxaduna midkaan wuxuu la hadlayay أkhaahu walaalkiisa فيi xaajatihi ayuu kala hadlayay dantiisa xataa naزlat ilaa ay soo degtay hadihi اlaayatu aayaddan xaafiduu cala الsalawaati wasalaati اlwusطىa waqumuu lilaahi qaanitiin faumirnaa waxaa nala amray bisukuuti aamusitaan aamusitaan baa nala amray markaa waqumuu lilaahi qaanitiinadaas ayaa dhowr macno lagu macneeyey qunuudka qunuudka waxaa lagu macneeyey yani idinka oo mudiiciina alla adeecayaan saakitiina waa lagu macneeyey iyo macaani kaloo aada u fara badan khaashiciina waa lagu macneeyey idinkoo alle u khushuucaayo marka maadaama macaani badan lagu macneeyey xadiidka iyo aayadda shayga marka xadiidka iyo aayadda mudaabaqadoodu ay aada ugu caddaanayso wuxuu noqonayaa macnaha fa umirnaa bisukuutidaas qaanitiina ay saakitiina marka in macnahaas uu yahay lanna xadiidku wuxuu ku micneeyey saakitiina fa umirnaa bisukuuti buu yidhi idan alqunuutu huwa الsukuutu ayb ayb aamusitaankuna hadda maahan marka aamusitaan iska mudlaqa maahane yani waxaa laga aamusayaa wixii aan qur-aan iyo dikri aan ahayn ayaa laga aamusaa baabu qowlihi fain kiftm farijaala aw rukbaana faida amintum wa qaala bnu jubayr marka suuradda ilaa aakhirkeeda ayuu wuxuu gelayaa kelimaad aayaadka aayaadka suurat اlbaqara kelimaad ku jirjiro ayuu u fasirayaa marka fain kiftum farijaala aw rukbaanan haddii aada cabsataan fasalluu tukada rijaalan raajiliina idinkoo lugaynayo aw rukbaanan raakibiina idinkoo soconayo idinkoo fuushan oo gaadiid fuushan fa idaa amintum haddaad nabad gashaan ood cabsidii ka nabad gashaan de markaas sidii ilaahay idiin baray u tukada ayb wa qaala ibnu jubayrin ibnu jubayr waxa uu yidhi kursiyuhu cilmuhu wasica kursiyuhu samaawaati ay cilmuhu ayuu ku macneeyey tafsiirkaa marka cilmuhu ibnu cabaasna waa laga wariyaa ibnu jubayrna waa laga wariyaa bukhaari asaga ibnu jubayr uu tacliiq ahaan uga keenay ayb ibnu cabaasna marka waa laga wariyaa laakiin ibnu cabaas laba riwaayo u leeyahay riwaayo waxaa warinaya muslim albatiin waxay leedahay kursiyuhu alkursiyu mowdicu lqadamayn kursigu waa ilaahay labadiisa gomadood mowdicoodowa waa sanad saxiixa oon khilaaf lahayn kaas kursiyuhu ay cilmuhuna waa laga wariyey jacfar ibnu maymuun ayaa ku jira laakiin oo isaga laysku khilkhilaafay qaarna ay fiqeeyeen qaarna ay yidhaahdeen muslim ayaa ka xoog badan marka riwaayadiisa marjuuxa ayay ka dhigeen waxaana ka mid ah aimadaas marjuuxa ka dhigaysa riwaayadan ibnu cabaas kursiyuhu ay cilmuhu ragga ka dhigaya waxaa ka mid a ibnu manda kitaabkiisa yani kita ama kitaabu tawxiidka ama kitaabu raddi cala اljahmiya waxaa kaloo ka mid ah cuثmaan ibnu saciid addaarimi kitaabkiisa naqd اlimaam abi saciid calaa bishri اlmarisiyi اlcaniid isagana marka waxau sheegay labadan riwaayo riwaayada cilmuhu kursiyuhu ay cilmuhu fasirayso wuxuu leeyahay waa laga raajixsan yahay waxaa ka raajixsan riwaayada ibnu cabaas ee kursiyuhu alkursiyu mowdicu اlqadamayn tilmaamayso aahaar marfuuca iyo axaadiid iyana kursigu inuu carshiga ka duwan yahay ayay ayuu ka hadlay ayb waxaa kaloo ibnu jariir isaguna uu sheegay riwaayadan marka waa keenay oo kursiyi huda tafsiirkiisa waa ku keenay wa owlal aqwaalna wuxuu ku sheegay aqwaasha macnahaas ku jirjirto in uu ugu xoog badan yahay ama uu ugu dhow yahayba kursigu in lagu macneeyo carshiga kursigu inay kala duwan yihiin oo kursigu mowdicu lqadamayn uu yahay ayb ayb marka saciid ibnu jubayr buu isagu keenay marka waqaala ibnu jubayr kursiyuhu ay cilmuhu yuqaalu bastatan ayaa la yidhaahdaa ziyaadatan wa fadlan dheeraad iyo fadli ayb wazaadahu fi lcilmi jism waqaala lahum nabiyuhum in allaha qad bacaa lakum qaaluuta malika qaluu anaa yakunu lahu lmulku calayna wanaxnu axaqu bilmulki minhu walam yu'ta sacata min almaal qaala in allaha astafaahu calaykum wazaadahu bastatan fi lcilmi waاljismi bastatan buu fasira marka meeshaas ay ziyaadatan wafadlan afriq ay anzil afriq calayna sabran ay anzil deji walaa yauuduhu walaa ya-uuduhu xifduhumaa laa yufqinuhu ma cusilaynayo ayb aadanii marka kelimadda meeshay ka timid walaa ya-uuduhu aadanii afqalanii waa ay cusliyeen waalaadu waalaydu alquwatu wاlaadu iyo wاlaydu alquwatu waa awooda wadkur cabdanaa daawuuda dalaydi baaba ka mida wasamaaءa banaynaahaa biaydin ayaa ka mida nacam biaydin dad baa waxay u maleeyeen jamcu yad inay tahay nacam jamcu yadin inay tahay markaase waxay yidhahdeen ibnu cabaas sifaadku waa ta'wiiliyaa inuu ta'wiiliyana waxaa ku tusaayo wasamaaءa banaynahaa biaydin ay biquwatin aa laga hayaay dheheen ee biaydin jamciyad miyaa mase waa masdaru aada waa masdaru aada waay yad oo la jamciyey maahane waa masdaru aada yaiidu aydan waa midaan hadda uu sheegayo w ayb wa huwa alquwatu ayb taawiil meeshaas ma yaallo ayb assinatu annucaasu waa gam-idda hurdada khafiifka yar ee gam-itaanka lam yatasannah lam yatagayar ma doorsoomin ayb wandur ilaa طacaamika washaraabika lam yatasannah ay lam yatagayar fabuhita dahabat xujatuhu xujadiisii waa tagtay fabuhita aladii kafar kii gaalooba xujadiisii waa tagtay waa baaba'day khaawiyatun laa aniisa fiiha wehel aan lahayn ayb kaladii mara calaa qaryatin wahiya khaawiyatu calaa curuushiha ayb curuushuhaa abniyatuhaa dhismayaalkeeda nunshiruhaa nukhrijuhaa waan bixinaynaa ayb wandur ilaa cidaamika iyo waxaa ku jirta marka kayfa nunshiruhaa uma naksuhaa laxman nunshizuhaa nunshiruhaa laba qiraaa waay icsaarun riixun dabayl caasifun dhabanayso tahubu min alardi dhulka xaggiisa ka dhabanayso ila samaai samada xaggiisa u dhabanayso kacamuudin fiihi naarun sida yacni tiir dab markaa dhexdiisa uu yahay yacni tiir markaa dab oo hoostiisa ka baxaayo qaacu marka waxaa weeye koro u baxaa soo maha ayb ayb wa qaala bnu cabbaas saldan laysa calayhi shay-un ayb korkiisu waxba aanu ahayn ayb dhagaxsi sib a waa saldanta ayb marka alcsaar waa riixun caasif ayuu ku macneeyey ayb dabayl dhabanaysa marka oo hoos intay ka baxdo kor aadayso ayb wa qaala bnu cabbaas saldan laysa calayhi shay-un korkiisu ounan waxba ahayn oo dhagaxsi siba waxba aynan korkiisu ahayn wa qaala cikrimatu cikrima waxa uu yihi waabilun matarun shadiid roob mahiigaan daran aqalu annadaa waa roobka tiixtiixa ah ayb wamahalu ladiina yunfiquuna amwaalahum ibtigaaa marbaat illaahi ka mahali waxaa ku jirta marka roob tiixtiixa watahbiita min anfusihim kamahali jannatin birabwatin asaabahaa waabilun faaatat ukulahaa dicfayni fain lam yusibhaa waabilun faallun fain lam yusibhaa haddaynan asiibin waabilun roob weyn haddii uunan asiibin faallun aa yakfiihaa ku filan roob tiixtiixaa ku filan ayb wa qaala cikrimatu cikrima waxau yidhi waabilun maطrun shadiid aqalu nadaa wahada maalu camali lmu'min mu'minka camalkiisa tusaalihiisa waa yatasanah yatagayar qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf marka qofka waxu u baahan yahay qur-aanka kelimaadka qur-aankana inuu yaqaano macaanidooda mufradaadka jumlada tarkiibkeedana inuu macnaha loo jeedo uu fahmaayo muraadka alle iyo rasuulna inuu yacni ka garan karo yani haddii axaadiid soo aroortayna aayadda fasiraysana inuu wax ka garanayo aqwaashii salafkana aayadda tafsiirkeeda macno guud iyo waxaa jira macaani lkelimaad labadaba inaad fahamsantahay qur-aanka tafsiirkiisa kelimaadkana inaad garanayso macaanida guudna inaad garanayso oo aayadda laga loo jeedo ayb maanta laakiin dadkii qur-aankii macaanidiisii maba yaqaanaan bana inay wax ka maqan yihiinna ma moodin hadi hiy almushkila qofkii macaanidii qur-aankii ma garanayo war wax weyn baa kaa maqan hadduu isdhahayana waa fiicnaa lahayd ma leh isma dhahayo qaala xadaanaa marka qur-aanka in lagu dadaalo qala xadaana cabdالlahi bn yuusuf wahuwa الtinisiyu qala xadaana malikun can naaficin ana cabdالlahi bni cumara radi allahu canhuma kaana wuxuu ahaa ida su'ila can salaati اlkhawf salaat اlkhawfka haddii wax laga su'aalo qaala wuxuu dhahay yataqadamu اlimaamu imaamku waa hormaraya iyo wadaa'ifat min الnaas koox dadka ka mida fayusallii bihim اlimaamu rakcatan imaamku ragcad buu tujinayaa watakuunu daa'ifaة minhum dad iyaga ka midana waxay noqonayaan baynahum dhexdooda iyo bayna alcaduwi cadowga dhexdiisa ayb lam yusalluu aan tukanin ayb faidaa salluu hadday tukadaan aladiina macahu kuwa nebiga la jira ragcatan hadday tukadaan ista'kharuu way dib maraayaan makaana aladiina kuwii booskooda lam yusalluu aan tukanin walaa yusallimuuna ma salaamo noqsanayaan wayataqadamu aladiina kuwii baa soo hormaraayo lam yusalluu aan tukanin fayusalluuna macahu way la tukanayaan ragcatan ragcad uma yansarifu alimaamu imaamku waa gadoomaya markaa salaadii buu ka baxayaa waqad sallaa rakcatayn isagoo tukaday fayaquumu kullu waaxidin koox kastaa marka daa'ifo kastaa way istaagaysaa mina daa'ifatayni ka mida fayusalluuna lianfusihim naftooday tukanayaan rakcatan rakca bacda an yansarifa alimaamu imaamku markuu ka gadoomo salaada kadib fayakuunu kullu waaxidin mid kastaa wuxuu ahaanayaa min adaa'ifatayni ah qad sallaa rakcatayni inuu tukaday fain kaana khawfun cabsi hadday jirto huwa khowfkuba ashadda darnaan badan min daalika kaagaa ka daran sallow way tukanayaan rijaalan qiyaaman calaa aqdaamihim salluu way tukanayaan rijaalan qiyaaman calaa aqdaamihim iyagoo lugahooda ku taagan yani salluuda fiican sallayuu sallayuu yay noqonay sallayuu markay tahay ya-dii oo xarfu cillo ah iyo xarakadii laga qaadaya waxaa loo rarayaa laamka iyadoo alxadfa salluu bay noqonayna almaadi wاlmr salluu bay ku imaanayna faida salluu hadday tukadaan salluu tukada labadan saasay ku imaanayaan qaanda wuxuu ka qoran huwa ashadda min dalika sallow kulligiin saas ma idin dhiga ya ayb qiyaaman alaa aqdaa rijaalan iyagoo lugeynaayo wa qiyaaman calaa aqdaamihim iyagoo lugahooda yani ku ku taagan aw rukbaanan iyagoo fuushan mustaqbili اlqiblati aw gayra mustaqbiliha qaala maalikun qaala naaficun laa uraa ma umalaynayo ayuu yidhi cabdullaahi bni cumara dakara dalika cabdulahi laa uraa la ima mala gelinaya cabdullahi bni cumar dakara dalika inuu sidaa sheegay ilaa can rasuuli lahi sal l slam nebiga un inuu ka sheegay maaha nebigu unbuu ka sheegay oo xadiidku waa rafciye qaala maalikun anaad wuxuu noogu dhigan yahay sidii mawquuf camal laakiin wuxuu leeya ma ma la imala gelinaayo ilaa cabdullaahi inuu rafciyey maana xadiidka qaala maalikun qaala naaficun ayb laa uraa cabdullaahi bni cumar dakara dalika ilaa can rasuuli illahi sal l slam xadiidkan marka sifada salaatulkhawfka kitaabu salah baan kusoo dhaafnay waxba kaga laabanmayno baabun ay hada kani baabun baab weeyaan wاladiina yutawafawna minkum wayadaruuna azwaaja qala xadaanii cabdاllahi bn abi اlأswad qala xadaanaa xumayd bn اlأswad wayaziid bn zurayc qala xadaanaa xabiib bnu shahiid can ibni abi mulaykata qaala qaala bnu الzubayr qultu licuثmaana cuثmaan baa wuxuu ku yidhi hadihi اlaayatu aayadan alatii fi اlbaqara baqara ku sugan dhexdeeda wاladiina yutawafawna minkum wayadaruuna أswaaja ilى qowlihi hayra إkhraaج qad nasakha lraa qad nasakhatha اlأkhraa aayaddii kale ayaa nasakday kale marka waa midda yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wacashraa falima taktubuhaa maxaad u qoraysaa qaala waxau yidhi tadacuhaa ya bna akhii waad ka tegaysaa adeer laa ugayiru shay-an wax doorin maayo minhu qur-aanka ka mida min makaanihi booskiisa ka doorin maayo cusmaan baa saas yidhi markaa qaala xumaydun ow naxwu haadaa waa soo marnay marka aayaddan iyo naskhigeeda baabun ay hada kani baabun baab weeyaan waid qaala ibraahiimu rabbi arinii kayfa tuxyi lmowtaa wadkur xus id qaala ibraahiimu ibraahim markuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow arinii itus kayfa tuxyi lmowtaa kuwa dhintay sida aada u noolaynayso fasurhunna qaطichunna googooga gogoy qال xdثna أحمد بن صالح qال xdثna بن وهب qال أخبرnيi يuنس عن بن شهاaب عن أbي سلمة وسعيid سعيid بن المسyب waay سعيidka أbu سلمةna و أbu سلمةa بن cبدالرحمن بن cوف عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlh صلl ل سلم نحن anaga ayaa xaqu ku xaqnimo badan bishaki shaki min إbrاhيم kaga haboon waa hadiiba uu shaki jiro meesha ma jira marka shaki waay haddiiba uu shaki jiraya annagaa uga habboon tawaaducuu nabigu u leeyahay sal l slam id qaala markuu yidhi rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta qaala awalam tu'min qaala balaa walaakin liyaطma'ina qalbii ayb kitaab alambiyaa buu nagu soo maray xadiidkan manaaqib ibraahim nabiy llahi ibraahim qisadiisii buu nagu soo maray ayb aayadda iyo marka xadiidkooda waa calaaqa ka dhexayso waa iska daahir calaaqadooduna baabu qowlihi ayawadu axadukum an takuuna lahu jannat min nakhiili waacnaab ilaa qowlihi lacalakum tatafakkaruun qaala xadaanaa ibraahimu qaala akhbaranaa hishaamu can ibni jurayj qaala samictu cabdاllahi bn abi mulaykata yuxadiثu can ibni cabaas qaala wasamictu akhaahu abaa bakri bna abi mulayka walaalkii cabdullaahi walaalkiis abubakr bni abi mulaykana waan ka maqlay yuxadiثu can cubayd bni cumeyrin qaal qaala cumaru radia allahu canhu yowma cumar maalin buu wuxuu yidhi liasxaabi الnabiy sal l slam uu ku yidhi fiima turawna maxaa la idiin mala gelinayaa hadihi اlaayata aayaddan nasalad inay ku soo degtay ayawadu axadukum an takuuna lahu janna aayaddu waa tusaale wuxuu soo qaatay alle beer qofkii yacnii uu samaystay ee uu yacnii tacbaday beertay markay u soo dhowaatay inuu gurto weliba nin ilmo badan xoogaa waayeel ah oo yacnii markaa yacnii dacfi uu ka muuqdo carruurta ay ku badan yihiin markii uu guran lahaa beertaas yaa waxaa u yimid dab iyo dabaylu dab wadataa u yimid daba yacnii beertii markaasay ka baaba'day waa tusaalahaas marka cumar marka wuxuu leeya tusaalahan sheega qaaluu waxay yidhaahdeen allahu aclam allah ku cilmi badan oo og faqadiba cumaru cumar waa carooday faqaala waxau yidhi quuluu dhaha naclamu waa ognahay o laa naclamu ayna ogin ma waa ognahay dhaha oma naqaan dhaha faqaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxa uu yidhi fii nafsii aniga nafsadeyda minhaa aayaddan tafsiirkeeda shay-un waxbaa ku jiro ya amiira almu'miniin qaala cumaru cumar waxau yidhi yabna akhii adeer qul dheh walaa taxqir nafsaka nafsadaada ha xaqirin dheh marka mararka qaar marka qofka dhallinyarada yar ee yacni markaa waxbaranayo ee yacni naabiqada ah ee keyrkiisa ama dadka kale yacni xoogaa wax dheer oo dadaalka badan in la dhiirigeliyo meeshaa ku jirtaa oo la tuso fadliga iyo qiimaha uu leeyahay dadka waaweyn in la tuso say u arkaan iyaga marka oo ay hadhow mansiladii ou lahaa marka ay u gaarsiiyaan qaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxa uu yidhi duribat maalan tusaale ayaa la yeelay licamalin baa loo soo qaatay qaala cumaru cumar waxau yidhi ayu camalin camalkee qaala ibnu cabaas licamalin camal qofka uu sameeyo qaala cumaru lirajulin haniyin nin hodan ah yacmalu biطaacati اllahi caza wajal ilaahay daacadiisa ku camal falaayo uma bacaa allahu lahu shayطaan alla markaa shaydaan uu usoo diray facamila bilmacaasi macaasi sameeyey xataa aqraqa acmaalahu ilaa acmaashiisii uu maasheeyey waa yanii khaatimxumo ilahan ka magangalna walciyaadu billah nin dadaalay dadaalay dadaalay oo markii ugu dambeysay waqtigiisii khaatimuxumo ku dhammaystay oo intuu macaasi badan sameeyey acmaashii uu sameeyey khayrka ahayd markaa baabi'iyey meeshaa marka waxaa ka garane saxaabada manhajkoodu wuxuu ahaa iyo waxay fahamsanaayeen macaasidu inay baabi'iso acmaasha baabi'intaas marka laakiin baabi'in oo kulli wada baabi'inaysa ma aha waa baabi'in yacnii si un u baabi'inayso oo yacni xubuud juzi ah xubuud juzi ah yani kulli ma wada baabi'inaysa si juzi ah bay u baabi'inaysaa xubuudka kulligaa shirkiga acmaasha baabi'iyo oo qofku hadduu gaalnimo ku dhinto acmaashii hore uu u samaysto o dhan waa baaba'ayaan laakiin markuu camal wanaagsan sameeyo mid xun uu ku daba qabto kan xun waxaa laga yaabaa inuu acmaashiisa wax ka mida inuu baabi'iyo waa khatar marka ayb walidaalika macaasideeda in layska daayo waxaa laysu amray waxay tahay daacadaadii iyo camalkaadii inay kaa inaysan kaa baabi'inin maanta haddii nin uu shaqaysto shaqaysto oo lacag badan uu tacbo laakiin uunan ka dheeraanin lacagtaas asbaabtii baabi'in lahayd haddii uunan ka dheeraanin ee maalin walba uu gacantiisa ku raadsanayo wixii maalkaas ka baabi'in lahaa waa lala yaabaa shantii salaad inaad tukato ood soonkii soonto zakadii bixiso dadaasho haddana waxaa dhici karto in acmaashaadii xoogaa weli lagu jiro oo berri ma berri dad dad kale in la siiyan haddaad dadka cayso ood xamato oo dadka disho oo dadka dhiigooda daadiso oo yacni dadkii aad cirdigooda gelaysid oo aad maalkooda dhacayso acmaashaan aad samaynayso iyagaa qaadanaya hadhigna dad baa u shaqaynaya ood wax u tacbaysaan laakiin maanta annaga nalagama karo war maanta intaad joogtid camal qof kale waxau tacbin ma leh ma moodidba marka saa inay tahay baabun ay hada kani baabun baabu marka aayadda tafsiirkeeda saxaabada cumar iyo ibnu cabaas ayaa sheegeen baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa yas'aluuna annaasa dadka ma weydiisanayaan ilxaafan celcelin maanta dhan waxisiib waxisiib waxisiib ma ku weydiistaan dadka yuqaalu alxafa calaya waalaxa waaxfaanii bilmas'alati intaba waa isku macno su-aashiibuu igu celceliyey su-aashiibuu igu jiri tiray ayb qaala xadaana bnu abi maryam wahuwa saciid bnu abi maryam qala xadaana mxamed bnu jacfarin qala xadaanii shariiku bnu abi namir أن cطاء بن يسار وcبد الرحمن بن أbي cمرة الأنصاaرية qال سمعنا أbا هريرة رضي الله عنه يقول qال النبي صلى اه علي سلم laysa المiskiن miskiinku ma aha اladي ترudه التمرة وتمرتاn midka ay celcelinayso hal timir iyo labo وla اللqمة وla اللqمتاn إنma الmiskiن miskiinka اladي yتacفafu waa midka dhowrsanayo واqرأوا in شhiئتم yعnي qwله la yسألوna الناس إلحاaفا aayaddaa fiiriya ilxaaf marka dadka wax lagu weydiiyey maanta dhan waxisii waxisii waxisii lama rabo dadka hadda waxaad arkaysaa marka qofkii isagoo dhibaataysana wax weydiisanaya waa la siina warho intaan qaadee suuqa ku gal shaqou galay waxbaa u kala socday marka dambe marka uu meeshii dadkii wax siiyey laga rabay inuu yidhahdo khayr allah idin siiyo waa waa waa ijidgeliseen meeshii uu dhehi lahaa haddana iyada unba wax usoo isagoo wax haysto wax usoo doona saasay u badan yihiin dadka hadda isagoo wax haysto ayuu haddana wax usoo doona mar kale waxbaa bir baa iga jabtay kan baa iga dhacday mar raba inuu wixiisa ku samaysto maanta dhan marka laga rabo keen un keen un ma fiicno keen un haddaad tihaahdid gacantaadiina aada xirto ma wanaagsana baabun ay hada kani baabun baab weeyaan waaxalla allaahu lbayca waxarama alribaa marka waxalla allaahu lbayca waxarama alribaa mushrikiintii ma hadalkoodii socdaa mase hadalkooda wuxuu ku go-ay inama albaycu mithlu ribaa ayuu ku go-ay bacd alculamaa waxau le waa xalla allaahu lbayca warkoodiiyo socda waa laakiin waxaa xoog badan yacnii inay tahay warkoodii inuu ku soo dhammaaday inama albaycu midlu ribaa taasaa marka la radiyey wa axalla allaahu lbayca wa xarama aribaa alla beycuu xalaaleeyey nafciga ku jiro ribadana waa xarimay dhibkeeda yamxaqu llahu ribaa wayurbi sadaqaat tay ku xigta marka almasu aljunuunu waalidow الذين يkuluuna الربا lا yquluna إlا kma yqul اladي yتkhaبطه الشhayطاaن min اlmas min اlmasi marka junuun iyo waalow qofka jiniga uu ku jiro sida uu takare dhabanayo oo kale ayuu qiyaamaha ninka ribada cuno qiyaamaha wuxuu imaanaya isagoo takare dhabanaya isagayb sidii wax jini lagu taabtay oo kale qaala xadaثna cmر بن xفs بن غiyاaث qال xdثna أbي qال xdثna الأعmش qال xdثna mسلم عن masروq عن cائشhaة رaضي الله عنها qاaلت لma نزلت markay soo degtay الآيaaت aayadaha min آkhiri sوuرaة البqرة في الribا ku saabsan faqarأahaa rasuul الlahi sl اه sلم عlى الناas nebiga dadka ayuu korkooda ku akriyey ثuma xarama wuxuu xarimay التiجاaraةa في الkمr ganacsiga khamrada laga ganacsado ayuu xarimay u reebay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan yamxaqu اllaahu الribaa ay yudhibuhu waa tagsiinayaa ayb ribada waa baabi'inayaa waa tagsiinayaa dadka marka baashaas ribada dhib fara badan bay wadataan maalkeeda ma bulaalayo oo qiimo ma yeesho dadka ribada ku dhaqmo yacni waxaa weeyaan ama ha kuwa qaadanaya ha noqdaan ama kuwa bixiya ha noqdee waa ka welwel badan yihiin dadka kale guribuu ribo ku qaadanayaa shan iyo labaatan sano bixinaa shan iyo labaatankaas sano waa inuu shaqeeyo marka haddii hal sano shaqo la-aan ay ku dhacdo waa isdilaa bis waa gurigii uu toban sano soo bixinaya lagala wareega ilaa waa inuu marka shan iyo labaatankaas shaqo un inuu hayo haddii uu shaqo waayo waadh waa dhib qabaa deyntaan ma bixi doontaa ma iska dhammayn doontaa bangigii maa guriga qaada doono isaga dhanba marka waa addoon qofkaas ribada siiyey deynta siiyeybu addoon u yahay dhib iyo welwel gurigii marka hadduu ribo noqdo baabuurkii ribo noqdo dharkii xataa ribo uu noqdo wax kasto haddii bangi uu laga soo deynsado oo ribo ay kor saaran tahay noloshaas nolol ma aha waa nolol baaba ah sidan kale qofka wuxuu soo shaqaysto u cunaa maalinka uu shaqo waayana wixii shalay uu shaqaysto wixii uga haray ayuu wax uun ka cunaa welwel ma haayo isaga kan laakiin markay shaqala-aan ku dhacdo maxaad cuntaa gurigan maxaad ku bixisaa baabuurka isaga dhan deyn buu ku jira waxyaabahaas marka waa ganacsi fool xun oo barako aan lahayn ribadu marka dhib fara badanay leedahay dadka masaakiinta iyagu aan kaashka gacanta ku haynin yaa la addoonsana macnaheedu waa un intaas saa darteed islaamku waa reebay bedelkeeda wuxuu amray dadka ama in dayn la siiyo intii la siiyo laga qaato ama in loo cafiyo wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara adduunyada marka ribadaasay la gubanay ay la olonay qال xdثna بشر بن khالد qال أخبرna محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان qال سمعت أbا الضحى يحdث عن مسروq عن عائشhaة أنها qالت لma أنزلت الآياaت الأwاkخر aيadaha dambe markii lasoo dejiyey min sورaة البقرة sورaة البقرة ka mida khرجa rasuul الlahi صلl ل sلم nbiga waa baxay faتلاahuna waa أkriyey في الmasجidi masaajidka dhexdiisa faxarama tijaarata tijaaradii buu xarimay fi lkhamri khamrada laga tijaaraysanayey ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulihi ogeysiiya alle iyo rasuul dagaal ogeysiiya yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulihi wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun faaclimuu ogeysiiya marka ama faclamuu ogaada idinka ayb ribadii marka iyadana waa dagaal qof alle rasuul dagaal kula jiro qof alle rasuul ay dagaal kula jiraan noloshiisu maa fiicnaanaysa marka noloshiisu ma welbahaar iyo welwel ma ka baxayo oo darribada mashaakilkeedu mashaakil dhaqaalow noqday mashaakil qoys ayuu noqday mashaakil mujtamacuu noqday qala xadaanii mxamed bnu bashaar wahuwa gundaar qaala xadaanaa gundarun qaala xadaanaa shucbatu can mansuuri can abi duxaa can masruuq can caaishaةa qaalat lama unzilat اlآayaat min akhiri suuraة اlbaqrة qara'ahuna الnabiyu salى اllahu alayh ali waslm fi اlmasjidi waxarama الtijaaraةa fi اlkhamri aayadaha nabigu waa akriyey waa marka baabun wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara wain kaana haddii la helo duu cusratin yacni mid u saaxiib ah culays oo aan deyntii iska bixin karin fanadiratun ilaa maysara yacni markaa in la sugto ayaa dushiina ah oo yacni wanaagsan inaad sugataan ilaa maysaratin ilaa waqtiga fudaydka uu gaarayo wixii uu iska bixin karo ayb kaanada marka waa taamo waay duu cusratinna marfuuc bikaanahu kaadadaasaa lagu rafciye taamada ah fanadiratuna waa jawaabu shardigii jumlada marka inta shardiyada jawaabteedii wa qaala moxamed ibnu yuusuf can sufyaana can mansuur walacmash can abiduxaa can masruuqin can caaishata qaalat lama unzilat alaayaatu min aakhiri suurati اlbaqara qaama rasuulu llahi sal l slam faqara'ahuna calayna korkeenu ku aqriyay uma xarama tijaarata fi lkhamri xadiidkan buu ku celinaya sababtoo xadiidkan intaba waa wada tilmaamay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan wataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah ilaa ka cabsada maalin alla la idiin celinayo tarjicuunana waa la akriyay maalin aad ilaahay u laabanaysaan waa waciid shadiid waa waciid daran waa qofkii qalbi leh wuxuu leeyahay war ka cabsada maalin ilaahay la idiin celi doono adigan bani aadamkee daciifka ah ee adduunyada hadda maanta ku nagnag leh maalin ilaahay la idiin celin doono oo rabbi aada hor istaagi doontaan ka cabsada marka qofkii intaa lagu cabsiyo cabsi ugu filan qaala xadaanaa qabiisatu bnu cuqba qaala xadaanaa sufyaan huwa athawriyu can caasimin can shacbiy can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal aakhiru aayatin aayad midda ugu dambaysaoo nasalad degtay cala nabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga korkiisa aayat ribaa waa aayadda ribada ee ribada iyadaa laba kol kala degtay marna suuratu aali cimraan waatay ku jirto yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakulu ribaa adcaafan mudaacafa ayb marka markaan markii dambe waxaana laga wadaa min aakhiri maa nazal waxyaabihii degay wixii ugu dambeeyey bay ka mid ahayd yacni macnaheedu waxay tahay lama nasakin aayaadkan ribada xarimaya lama nasakin wax nasakoo ku dhacay ma laha ayb maanta marka waxaa la yaab le dad baa waxay samaynayaan ribadii caadiga ahayd ee bangiyada bixinayeen ayay waxay leeyihiin waa xalaal markaas waxay ku magacaabayaan faa-ida ribada lama dhihine waa faa-iido say faa-iido ku noqonay bangiga intaasaad dhigtay waxbuu kugu daray adigii bangiga shirka lama tihid ma shaqaysanin maxaa ku qaadanay marka waxay leeyihiin waa mudaaraboo kale waa bangiga kuu shaqeeyey faa-iidadii baa wax lagaa siiyey waxaa sax maaha mudaarabadu khasaaro iyo faa-iiday udhexaysaa waxaan bangiga iska bixinaa waa in faa-iide mar walba waxaada un lagu saarayo marka mudaaraba ma lagu tilmaami karo marka dadka yani diinta inta ay ka dhibaayaan culamaa usuu culammada xunxun intay ka dhibaan diinka wax ka dhibi kara mabale gaalada kama dhibi karaan leanna midkan dadkiiba wuxuu ku dhiirigelinaa baatilka sheekhul asharkii horaa wuxuu qoray ribadaasuu buug ka qoray bandaawi uu leeyahay ribadu xalaal wahay marka adi cilmigaada intuu doono hadduu gaaro wax ilaahay xarima maa ma xalaalay kartaa cilmigaagu intuu doono hadduu gaaro maa ma ku dhacdid baabu qowlihi tacaala wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu haddaad muujisaan waxa nafihiina ku jiro ow tukfuuhu ama aada qarisaan ilaahay waa ogyahay qaala xadaanaa muxamedun qaala xadaanaa anufayliyu moxamedkan marka waxaa laga yaabaa moxamed ibnu yaxya duhli inuu yahay qaala xadaanaa anufayliyu huwa cabdullahi bn moxamed annufayli qaala xadaanaa miskiinu qaala xadaanaa shucbat can khalidin alxadaa can marwan alasfar can rajuli min asxaabi nabiy sal l slam wahuwa bnu cumar waaye annahaa qad nusikhat waxaa laga wariyey aayaddaani in la nasakhay wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu ishkaalaa imaanaya marka haddii la yidhaahdo aayaddan see loo nasakhay aayadda xugun maba wadato naskiguna waxaa la ogyahay wuxuu ku dhacaa axkaamta yacni naskigu baabulaxkaamuu ku dhacaa baabulakhbaar ma galo akhbaarta iyagu yani nasakh ma la nasakho leanna haddii akhbaarta la nasakhaa maxay noqonay beenay noqonay kii horaa been abaa ka soo baxaya naskigu marka wuxuu ku dhacaa axkaamta ee aayaddanna axkaam ma wadatee waa waa khabare ilaahay baa idin og baa la yidhi une see loo nasakhay marka walidaalika imaam ibnu jariir dabari xoogaa ka leexleexday nasakha si kale ay ay u maareeyey aayadda laakiin akhbaarta nasakhu ounan ku dhicin waa khabar kasta oo aan xugun wadanin wey yacnii khabar kasta oo aan xugun ka dhalanaynin wey laakiin wuxuu hadday khabar yihiin xugunna uu ka dhalanayo dabcan haa marka waa la nasakhi karaa aayaddan marka waa khabar laakiin xugunaa ka dhalanayo so uga dhalanaya maxay tahay waxaa ka dhalanaya almu'aakhada qofka wain tubduu maa fii anfusikum nafihiina dhexdeeda waxa ku jira haddaad muujisaan iyo haddaad qarisaan oodan bannaanka soo dhigin waa la idiin qabanaa soo maa marka ilaahay waa idiin qabana mu'aakhadadu marka waa xugun oo waxa qalbigiinna ku jiro xugunkiisu waxaa weeyaan in la idinku ciqaabo oo la idiin qabto meeshaas marka xugun baa soo gelaya kaasaa ilaahay iska cafiyeeyo oo nasakhay waa marka macnaha oo aayadda dambaana lagu nasakhayo rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa ow akhda'naa yaa lagu nasakhin iyo yacnii aamana rasuulu aakhirkeeda iyo aayadda kale laa yukalif allah samicnaa wa aطacnaa waatay saxaabada marka xadiidkii muslim ayaa aada u tilmaamayo saxaabadii markay aayaddan maqleen waxay dhaheen acmaasha waxaana lagu kalifay waxaan awoodno iyo waxaanan awoodin tan ma awoodnay bay yidhaahdeen qalbigeenna wax ku soo dhacaya inaan xukunno ma awoodno haddii naloo qabtana waa halaagsamayna markaasaa waxaa timid marka aayadda dambe markaasuu nebigu sal l slam yidhi ma waxaad rabtaan inaad dhahdaan reer bani israa'iil siday dhaheen samicnaa wa casaynaa warsaa ha dhihnina samicnaa wa adacnaa dhaha markaasay dhaheen samicnaa wa adacnaa gufraanaka rabbana wa ilayka almasiir waa ku celceliyeen waa ku celceliyeen markii carabkoodu uu ku jilcay ayaa aayadda dambe timid oo alla uu yidhi markaa rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa ow akhda'naa qad facaltu waa idin yeelay mid walba marka jumlo walbaaba alla wuxuu yidhi waa idin yeelay marka nasakh uu sheegaya taas baabun ay hada kani baabun baabu weyaan aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbih waqaala bnu cabaas isran ay cahdan ballanwa ayb wayuqaalu gufraanaka makfirataka dembi dhaafkaaga ayaan dalbaynaa fagfir lanaa qaala xadaanii isxaaqu qaala akhbaranaa rawxun qaala akhbaranaa shucbatu can khalidin alxadaa can marwan alasfar can rajuli min asxaabi rasuuli illahi sal l slama qaala axsibuhu bna cumar inuu yahay wain tubduu maa fii anfusikum ow tukfuuhu qaala nasakhatha alaayatu alatii bacdaha aayadda ka dambaysa ayaa nasakday waxaa kaloo jira marka wax qalbi ku soo dhaco hamiga waxyaabaha hamiga iyo khataraadka lagu qaban maayo laakiin shaygii markuu qalbiga ku dhaco haddaad ictiqaadisay ka waran ictiqaadku waa ficil waa camalulqalbi waa laysu qabanaa kaas labadaa marka kala garta waxaa jiro khaatira hami iraada jaazima marka khaatirada iyo waxa kugu soo dhaco waay qalbiga kusoo waaridayo lagu qaban maayo hamigu waxay tahay waxa adiga aad inaad samaysa jeclaysato kaasna la qaban maayo haddii aada iska dhaafto oodan wixii ku dhaqaaqina ficil aadan ula imaanin waata u dhahaya marka xadiidka in allaha tajaawaza can ummatii maa xadaat bihi anfusahaa maa lam takalam ow tacmal soo ma garan kan saddexaad laakiin iraada jaazimada iraadada jaazimada ah waa waxa inaad samaysaa kaa go-an iraada jaazima marka waa ictiqaad ictiqaadkaas jaazimkaa waa lagu xisaabaa oo shayga adiga aada ictiqaadinayso qalbiga ka ictiqaadinayso waa lagaa xisaaba isaga hadhow hadhihin marka aayaddan waa la nasakhay waa waxaa lagu dhaafay waa waxyaabahaas kan laakiin may walidaalika xadiidku wuxuu ahaa ida altaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar laba muslim hadday seef isu qaataan kan wax dilay iyo kan la dilayba naartay ku jiraan ee ninkan wax dilay camalowba sameeyey waa la gartay waxbuu dilay kan la dilay isaga maxaa naarta loo gelinay uu ku mutayste wuxuu ku mutaystay inahu kaana xariisan waa dadaalaya asagana waxaa ka go-nayd ninkan inuu dilo kan un baa la hormaray maahane soo ma fahmin marka ayb marka iraadada jaazimada khatar ayb suuratu ali cimraan bismi illaahi الraxmaan الraxiim tuqaah laa yatakid اlmu'minuuna alkaafiriina wliyaaa min duni اlmu'miniin ilaa an tattaquu minhum tuqaa ilaa an tattaquu minhum tuqaa ayaa ku jirta falaysa min allahi fii shayin ilaa an tattaquu minhum tuqaa wa taqiyatun waaxidatun taqiyatun iyo tuqaa waa isku mid waxaana laga wadaa marka yacnii mu'miniintiiba waxaa laga reeba inay gaalada gacal ka dhigtaan oo ay iyagu markaa yacnii mu'miniinta kasoo soko marsadaan qofkii sidaa yeelay ilaahay waxa uu yidhi ilaahay agtiisa wax uu ka yahay ma leh falaysa min allahi fii shayin ilaahay xaggiisa wax uu ka yahay ma leh ilaa an tattaquu minhum tuqaa inaad ka gaashaamanaysaan maahana gaashaan ood yacnii gaashaansi inaad ka samaynaysaan maahan oo maalan yacni waxay tahay waa inay idin qasbaayaan markaas oo markaasoo kale marka qofka inaad ka siisaan waxa ay rabaan qalbigiinuna uu ictiqaad fiican u ahaado ilaa an tattaquu minhum tuqaa inaad lacag qaadataan maaha ninkii lacag qaato mukrah maaha waa mukhtaar isaga shaqadan ayaa qabanaayo anaa qabanaayaba hadduu leeyahay lacag isiiya un ninkaas mukrah waayo see loo dhihi karaa waa nin isaga doontay dadka zamankan marka mukrahiin maba u badnaba waa dad ayaga shaqada waxaan inay qabtaan rabo waayo sirun bardun qabow maalu maa yunfiquuna fii sabiili illahi ka maali riixin fiiha sirun maalu maa yunfiquuna waxa ay bixinayaan ilahi jidkiisa ku bixinayaan kamahali riixin fiiha sirun waa dabayl marka yacnii qabow dhexdeeda uu yahay shafaa xufratin wakuntum calaa shafaa xufratin milu shafarakiyati ceelka gowgiisoo kale ceelka qarkiisa wa huwa xarfuhaa waa qarkeeda tubawiu waid wadowta min ahlika tubawiu lmu'miniina maqaacida lilqitaal tubawiu tatakhidu aada samaynaysa waay mucaskaran fariisin ciidan dego ribiyuuna aljumuuc waa dadka tirada badan waaxiduhaa ribiyun wakaayin min nabiyin qaatala macahu ribiyuuna kaiir taxusuunahum tastasiluunahum aada jirid goynaysaan wa qatlan dil aada ku jirid goynaysaan walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnihi guzan waaxiduhaa haazin waa jamac iyada waa mufradkeeduna waa haazin kuwa duulayo ayb ya ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina kafaruu waqaaluu liikhwaanihim idaa darabuu fi اlardi aw kaanuu guzan sanaktubu maa qaaluu sanaxfadu waa ilaalinaynaa weeyaan waa xifdinaynaa waxa ay leeyihiin laqad samica allahu qowla aladiina qaaluu ina allaha faqiiru wanaxnu agniyaa uu yidhi sanaktubu maa qaaluu waqatlahum اlanbiya ilى akhir اlaaya nuzulan hawaaban wayajuuzu waxaa bannaan buu i waa munzalun min cindi illaahi ilahay agtiisa ahaaday ka qowlika anzaltuhu waan dejiyey qowluhu waalkhayli اlmusawamati almusawamu aladii lahu siimaau midka calaamada leh bicalaamatin lagu calaameeyey ow bisuufatin ama suuf ow bimaa kaana ama wixii lagu calaameeyaba dhagor baa lagu calaameeyey ama calaamad baa ama wixii lagu calaameeyey ayb wa qaala mujaahidun mujaahid waxa uu yidhi ayb wa qaala mujaahidun mujaahid waxa uu yidhi almuطahamatu wاlkhayl اlmusawamati almudahamatu midda la cayiliyey alxisaani ee quruxda badan ee wanaagsan dahama waxaa weeyaan yani waa cayileyba markuu aad si zaa'ida uu cayilo xoog bato qaala saciid bnu jubayr cabdullahi bn cabdiraxmaan bni abza almusawama alraaciyatu daaqayso wa qaala bnu jubayr waxasuuran laa ya'ti nisaa naagaha aan u tegin wasayidan waxasuuran wanabiyan min asaalixiin sooma waxasuuran mid naagaha laga sharay waa marka wa qaala cikrimatu min fawrihim ay min qadabihim caradooda yowma badrin yani iyagoo karkoodii qabo caradoodii qabo maalintii beder ka caraysan ayb waqaala mujaahidun yukhriju alxaya min almayiti annudfatu weeyaan manida takhruju mayitatan iyadoo meyd abay soo baxeen wayakhruju minhaa waxaa ka soo baxaya manida alxayu wax nool oo dadkii waaba mani asalkooda alibkaar awalu lfajri waaga waa beriga awalkiisa waalcashiyu maylu shamsi qoraxda leexashadeeda uraahu ilaa an taqruba waxaan u malaynaya ilaa ay ka dhacdo kelimaadkan markaa suuradda kelimaad ku jira waayo wuxuu markaa wuxuu ka maray sanka baabun ay hada kani baabun baab weeyaan minhu aayaat muxkamaat huwa aladii anzala calayka alkitaaba alla waa midka kitaabka kuu soo dejiyey korkaaga kusoo dejiyey minhu aayaat muxkamaat waxaa ka mid a aayaat muxkamaat ah muxkam iyo mutashaabih buu kala sheegay muxkam marka waxaa la yidhaha aayadda macnaheedu oo waadixa yahay oo hal macno waxaan ahaynba aan ku suurogelaynin muxkamaa la yidhaha mutashaabihina maxaa la yidhaahdaa waa wix isku eg eg aayaddan dhowr macnaa suuragal ku ah laakiin muxkamka marka loo celiyo mutashaabiha marka muxkamka loo celiyo macnihiis waa la fahmaa marka mutashaabihi laba haddana u qaybsamaa mid haddii muxkamka loo celiyo la fahmi karo iyo mid ilaahay keliya uu yaqaano xuruufta muqadacada iyo waxyaaba lamida sidaas oo kale macaani badan baa adi ku jirta calaa kulli qaala mujaahidun alxalaalu waalxaraam muxkamkii waa xalaashii xaaraamta axkaamta yacni aayaadkoodu waa aayaad muxkam ah oo iyagu marka yacni aan tashaabuh ku jirin wa ukharu mutashaabihaad aayaadka lagugu soo dejiya waxaa ka mid a kuwo kale oo isku eg eg yusadiqu bacduhaa bacdan qaarkood qaarka kale ayuu rumaynaya qur-aanka ma isbeeninayo marka iska hor imaan maayo ka qowlihi tacaala wamaa yudilu bihi ila alfaasiqiin waa sida alle uu yidhiyo wax ku ma ku dhumaayo aayaadka mutashaabiha ilaa dadka faasiqiinta unbaa ku dhumo wa ka qowlihi jala dikruhu wayajcalu اrijsa cala aladiina laa yacqiluun wayajcalu alla wuxuu yeelayaa alrijsa qurunka caqiidada qurunka ee faasidka ah cala aladiina kuwii korkooda laa yacqiluuna aan waxba ka saynin waxba garanaynin wa ka qowlihi wاladiina اhtadow zaadahum hudan waaataahum taqwaahum oo kale kuwa hanuunay alla wuxuu u kordhinayaa hanuun waaataahum taqwaahum alla kacabsigoodana way ula imaanayaan waa siinayaan dadkuna waa toosnaanayaan kuwana waa xumaanayaan ayb ayb markaa mutashaabihii isrumaynayay ayuu soo qaadaya wamaa yudilu bihi ila alfaasiqiin iyo wayajcalu rijsa cala aladiina laa yacqiluun iyo aayaddan kale iyo yuu sheegaya ayb zaygun shakun weeyaan fama aladiina fii quluubihim zayg faytabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaءa alfitnati almutashaabihaat almushtabihaat ayay raacraacayaan wاraasikuuna fi اlcilmi yaclamuuna way garanayaan ayaga hay-adda marka laba macnaa ku jirto marka yani faama aladiina fii quluubihim zaygun faytabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaءa alfitnati waibtigaءa ta'wiilih wamaa yaclamu ta'wiilahu ila اllah waqfi taam in laga dhigo oo markaa la yidhaha waraasikuuna fi lcilmina yaquuluuna mubtaday khabar laysaga dhigo waxay dhahayaan aamanaa bihi kullu min cindi rabbina wamaa yadakaruu ilaa ululalbaab macno labaadoo saxiixa waxay tahay wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allaahu aayaadkaa ta'wiilkooda ma yaqaanaan ilaa alla maahane iyo waraasikuuna fi lcilmina waa yaqaanaan in laga wado marka macnahaasaana hadda mujaahid tafsiirkiisa waafaqayo wاlraasikuuna fi اlcilmi yaclamuuna way garanayaan ayaga kuwaas yaquuluuna aamanaa bihi bay dhahayaan marka qaala xadaana cabdاllahi bn maslama qaala marka aayadahan waxaa la yidhi waxay kusoo degeen nimankii nasaara najraan nasaara najraan markay nebiga u yimaadeen ayay markaa shubuhaad iyo qur-aankiiba waxay ka soo qabqabteen meelo macaani laba macno saddex macno suuragal ku ah macnihii faasidka ah bayna ku dhegeen ayaga marka kii saxdaa ma aynan qaadanin oo waxay yidhahdeen ciise annaga waxaan aaminsannahay saddex ilaah qur-aankaagaana wuxuu sheegayaa ilaahay markuu hadlaayo innaa naxnu naxnuna waa jamac jamacna saddexa u yaray dheheen mutashaabihey qabsadeen marka lianna naxnu laba macnaa ku jiri karto jamaca in laga wado siday sheegayaan iyo inaan jamac laga wadin ee macnuhu uu yahay almucadimu nafsahu midka nafsadiisa weyneynayo yaa naxnu iyo inaa iyo ayuu ku hadlaa kaasaana hadda loo jeedaa midkaas dambe waxaana ku tusaaya aayaddan muxkamka u celi wailaahukum ilaahu waaxidun wailaahukum ilaahun waaxidun aaw saddex mar marka ninkii fidno raba laakiin wuxuu qabsanaa meeshaas macnahaas saw u muuqan karo faasi faasidkaagu dhabsiisan oon allana u jeedin rasuulkiisana uunan u jeedin sidaa ayb magaalo waxyaabahaasoo kale ku dhegdhegayaan marka iyo aayadaha marka wa ruuxuhu iyo ciise waa ilaahay ruuxdiisii iyo ayay qabsanayaan idaafadaas ruuxda alle loo idaafeeyey idaafatu sifa maaha laakiin waa idaafatu khalqin wa milkin maxaa yeele ruuxdu shay alle ka soocan oo gaarka ah weeyaano qof walbaa ruuxdiisa alle waa abuuray waana u soocay wax ilaahay ku dhex jira maaha ruuxdu ayb marka idaafatu sifa ma noqonayso ama waxyaabahaasoo kale ku dhegdhegeen oy qabsadeen marka aayadda marka ayada ha ku soo degto laakiin asxaabta aayaddan waxay ku dareerin jireen oy macaanida aayaddan ku jirta ay soo gelin jireen firqooyinka ahlu bidcada ah ee ayagu marka qur-aanka sida qaldan uga faa'iidaysto oo mutashaabihaadka ee raacraaco khawaarijtoo kale ayb oo waxaa noo imaan doonto haddaad aragto dadka raacraacayo kuwa mutashaabihaadka raacraacayo waa kuwa ilaahay magacaaba iska ilaaliya bacdu saxaabana marka ay ku fasireen alxaruuriyatu khawaarijta lanna khawaarijta waxay soo qaadaayeen aayad meelayna lahayn ay dhige ay dhigayaan oo maalan in ilxukmu ilaa lilah oo kale xukun ilaahaybaa iska leh ayay soo qaadeen markaas waxay ku diideen asxaabta markii ay heshiiyeen ay ku heshiiyeen kitaabka in lagu kala saaro marka laba nin bay garta u dhiibeen marka dad garsoorayaal aan samaysano oo kitaabka noo fiiriyo ayaa la yidhi markaas waxay yidhahdeen ilaahay keyrkiisba haddii garsoore laga dhigtay in ilxukmu ilaa lilaha laga tegay ilaahay baa shirki loo sameeyey dheheen markaas waxay yidhahdeen waa kaas waa gaalnimo cali marka waa kii yidhi wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcatuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha nin iyo naag hadday dagaalamaan ilaahay wuxuu yidhi garsoore ha loo sameeyo arrinkooda dad fiiriyo ha loo sameeyo ha loo bixiyo ilaahay yidhi yaa daranu yidhi marka muslimka dhiiggiisa iyo qoys laysku celinayo nin iyo naag yaa daranu yidhi labadooda markaas wuxuu dhihi jiray marka intay derbiyada isoo darishadaha intay soo istaagaan bay dhihi jireen cali oo qudbaynayo markay arkaan in ilxukmu ilaa lilah in ilxukmu ilaa lilah ayagoo qaylinayo marka fawdo markaasu isagana wuxuu dhihi jiray fasbir ina wacd allaahi xaqun walaa yastakifanaka aladiina laa yuuqinuun isagoo dhihi jiray taasoo kale marka saasay leedahay ayb wahaakadaa daa'ifo ma jirto ahlu bidaca ilaa mutashaabihaadkay raacraacaan ayb markaa wuxuu yidhi qaala xadaanaa cabdulahi bn waslama qaala xadaanaa yaziid bnu ibraahim atustariyu can ibni abi mulaykata can ilqaasim ibni moxamed can caaishata radi allahu canha qaalat talaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu akhriyey hadihi alaayata aayaddan huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatu muxkamaat huna umu lkitaab wa ukharu mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtiga'a alfitna waibtiga'a ta'wiilih ilaa qowlihi ululalbaab laga gaaro qaalat waxay tihi qaala rasuulu llahi sal l slam faidaa ra'ayta haddaad aragto aladiina yatabicuuna maa tashaabaha kuwa raacraacayo waxa isku egeg oo minhu qur-aanka ka mida fahum aladiina waa kuwii sama allahu alla uu magacaabay faxdaruuhum ee iska ilaaliya kuwa waa kuwa alla magacaabaye qur-aankiisa uu ku sheegaye iska ilaaliya وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد